فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada caawa aan idinkugu soo gudbi doonno waxaa ka mid ah xildhibaan hore oo ku dhintay magaalada muqdisho iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya kiiska dhimashadiisa xog ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonnaa مترنما إذ ضج صقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت به دماء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waa muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo dardaaranka haliyeyga istiishaadiga ahaa ee weeraray saraakiisha imaaraadka oo la baahiyey dardaaranka naftihuurahaas ayaan idiin soo gudbi doonnaa dowladda xabashida itoobiya oo sheegtay inuu heer gabagaba ah marayo qorshaha lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi u saxiixay qaybo ka mida badda soomaaliya heshiiska turkiga iyo dowladda federaalka wuxuu ka bedeli karaa xiriirka itoobiya iyo turkiga haddaba ilaalinta turkidu ma tahay dan diineed sida dadka qaar ay u dhigayaan oo soomaaliya loogu soo gurmaday warbixin ayaan idinkaga soo gudbi doonnaa innagoona isbarbardhig ku samayn doona dhaqaalaha uu turkiga ku bixiyo labada dal sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose oo ka hadlay duqayntii xalay diyaaradaha shisheeye ay ka geysteen degmadaas nabadoon maxamed axmed guuleed oo tix gabaya ka tiriyey weerarkii imaaraadka lagu laayay ee ka dhacaya xerada gordon ee magaalada muqdisho qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbiyay دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي waa hagaa ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhammaystiran xildhibaan hore uga tirsanaa golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay hotel ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray axmed aadan ayaa meedkiisa waxaa laga helay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho qaar ka mid ah shaqaalihii hotelka ayaa markii ugu horreysay ninkan meedkiisa arkay iyadoona sawiro laga soo qaaday hotelkii uu joogay lagu arkay waxyaabo maanka dooriya oo la isku daray iyadoo sidoo kale laga soo qabtay qolkii uu ku sugnaa haweeney kiisaska kuwan la midka ah ayaa kusoo badanayay maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyadoona xildhibaanka uu ahaa mid ka soo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan dhowaana ayay ahayd markii mas-uul sare oo ka tirsan baahda duulimaadyada ee dowladda federaalka sidoo kale lagu dhex arkay isagana meydkiisa qaybo ka mid ah magaalada muqdisho فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag waxaan idiin soo wadnaa muuqaalka dardaaranka halyeygii weeraray saraakiishii imaaraadka ahaa ee ku sugnaa jenaraal gordon balse markan aynu ka hormarino qodobo la xidhiira heshiisyadii maalmihii lasoo dhafay dowladda federaalka ay galaysay iyo damaca dowladda itoobiya heshiiska turkiga iyo dowladda federaalka wuxuu ka bedeli karaa xiriirka itoobiya iyo sidoo kale turkiga warbixintan soo socota waxaynu isbarbardhig ku sameyn doonaa dhaqaalaha turkiga uu ku bixiyo dowladda itoobiya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo xiriiradii kala duwanaa ee dhex maray saddexdaasi dowladood maalintii shalay oo ahayd koob iyo labaatanka febraayo labada kun afar iyo labaatanka waxaa baarlamaanka dowladda federaalka ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen heshiis amni oo dhexmari doona dalalka turkiga iyo sidoo kale soomaaliya yacni dowladda federaalka heshiiskaas oo aan faahfaahin badan laga bixinin islamarkaana nuqulada uu ka kooban yahay aanay warbaahintu soo gaarin haddana xogo la helayo ayaa tibaaxaya in turkigu muddo toban sano ah uu ilaalin doono xeebaha soomaaliya xukuumadda turkiga ayaana dhaqaalaheeda waxa ay kala bixi doontaa kalluunka iyo sidoo kale khayraadka ku jira badda soomaaliya iyadoo wax fasaxa aana weydiisan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho dowladda federaalka ayaa heshiis waxa ay hore ula siixixatay dalka turkiga waxaana ay cabsida ugu badan ka qabtaa dalka itoobiya oo dhowaan maamulka somalilan uu u saxiixay qaybo ka mid ah soomaaliya haddaba su-aashu waxaa weeye heshiiskaasi muxuu kusoo kordhin karaa siyaasadda geeska bal aynu isbarbardhig ku sameyno xiriirada ka dhexeeya turkiga cusub ee calmaaniga ah iyo dowladda xabashida itoobiya iyo tan federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho sida wasaaradda dibadda ee turkiga ay daabacday xiriirka soomaaliya iyo turkiga wuxuu bilaabmay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii muddo labiyo toban sana ah kadibna waxaa xirmay safaaradii turkiga oo ay ka furteen soomaaliya maadaama uu markaa dagaalo suka ee ka qarxay soomaaliya muddo dheer oo dalku burbursanaa ka gadaal waxaa dib loo furay safaaradii turkiga kowdii nofembar labada kun koob iyo tobankii bishii juun labada kun afar iyo tobankiina waxaa si rasmi ah hargeysa uga shaqo bilaabay qunsulkii guud ee turkiga ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee turkiga iminkana ah madaxweynaha dalkaas ayaa safar ku yimid muqdisho agosto labada kun koob iyo tobankii xilligaasi oo ay koonfurta soomaaliya ka jirtay abaaro aada u daran ganacsiga labada dal dhex maray waxa ay wasaaradda dibadda ee turkiga ku sheegtay inuu ahaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii boqol sideetan iyo toddoba milyan oo dollar halka sanadkii xigayna uu ahaa laba boqol iyo konton milyan sideed boqol iyo konton kun oo dollar mashaariicda turkigu ka fuliyeen soomaaliya waxaa lagu sheegay boqol milyan oo dollar oo keliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa labada kun iyo labaatankii oo ku dhow muddo soddon sannadood ah markaana aynu eegno xiriirada ka dhexeeya itoobiya iyo turkida turkidu waxa ay safaaradii ugu horeysay ka furatay addis ababa sanadii kun sagaal boqol lix iyo labaatankii waa konton iyo saddex sano ka hor safaaradda muqdisho halka itoobiya safaaradeeda ku taala turkidana ay furatay kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii laakiin waxaa xiriirkeedu hakad galay kun sagaal boqol sideetan iyo afartii kadib markii safaaradii ankara ay itoobiya ku lahayd loo xiray sababo ku aadan kacaankii mingisto oo talada xoog uu kula wareegay mar dambe oo la gaaray labada kun iyo lixdii waxaa dib loo furay safaaradihii iyo xiriiradii labada wadan diyaaradaha turkish ireland ayaana duulimaadyo toos ah lagu tegayo aadis ababa bilaabay ordogan wuxuu safaro ku tagay itoobiya labada kun shan iyo tobankii markaasuu la kulmay madaxweynihii xilligaasi ee itoobiya ganacsiga labageesoodka ah ee labada wadan waxaa xilligaasi lagu qiyaasay saddex boqol sagaashan iyo sideed milyan sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii halka sanadkii xigayna uu ahaa laba boqol laba iyo toddobaatan milyan oo dollar shirkadaha turkida ee gebi ahaanba itoobiya joogay sanadii labada kun saddex iyo tobankii waxay ahaayeen hal shirkad iyo shan qof oo shaqaale oo keliya iminkana waxaa itoobiya ka furan ilaa laba kun oo shirkadood iyo in ka badan labaatan kun oo shaqaale ah turkida itoobiya wuxuu ka hirgeliyey ilaa saddex iyo toban mashruuc lacagaha lagu kharash gareeyana waxa ay kor u dhaafayaan laba bilyan oo dollar keliya sanadkii labada kun iyo labaatanka waxaa jaamacadaha turkiga deeq waxbarasho ay siiyeen lix boqol soddon iyo laba arday halka soomaaliyana ay siiyeen isla sanadkaas sagaashan iyo sideed arday oo keliya dowladaha casriga ah ee hadda jira waxaa keliya ee ay u ordaan waa dhaqaale iyo danahooda istiraatiijiyadeed haddaba ilaalinta turkigu ma tahay dan diineed oo sida dadka qaar u dhigayaan soomaaliya loogu soo gurmaday haddii taasi sax tahay falastiin muslimiin ma ahan miya
سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa alkataib al akhbaariyah ayaa waxa ay baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo dardaaranka halyeyga istishaadiga ahaa ee weeraray saraakiishii imaaraadka ee ku sugnaa xeradii jenaraal gordon ee ku taalay magaalada muqdisho kusoo dhowaada muuqaalka alkataib
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل ثلاثة من منتسب القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق
لقاي بان صافي بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة قد فراسكم أمانة كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي taariikhdu markii ay ahayd kowdii shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan halyey ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal inqimaasi ah ka fuliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgalkan barakaysan ayaa ka dhacay saldhigga ciidamada imaaraadka carabta ay ku leeyihiin soomaaliya ee loo yaqaano xerada gordon halkaas oo lagu tababaro maleeshiyaadka calushud ushaqaystayaasha ah ee u ceensan xukuumadda abudubay allah fadligii weerarkan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan konton ka mid a cadowga oo ay ku jiraan saraakiishii ugu sarraysay ee howlgalka imaaraadka ee soomaaliya dadka lagu dilay howlgalkan waxaa ka mid ah hogaamiyihii guud ee imaaraadka wakiilka uga ahaa howlgallada ka dhanka ah islaamka ee dalalka yemen iyo soomaaliya korneyl maxamed mubaarak almansuuri waxaa murtadkan la halaagsamay ku-xigeenkii howlgalka imaaraadka ee soomaaliya sulaymaan ashiixi madaxii imaaraadka u qaabilsanaa sirdoonka iyo tababarada ciidanka ee soomaaliya khaliifa albaluushi gaashaanle dhexe cabdalla raashid oo ka soo jeeda dalka baxrayn iyo moxamed ashaamisi oo ahaa madaxii lojistikada iyo howlgallada degdega u qaabilsanaa imaaraadka الراجع والمهانة قد فراسكم أمانة كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي camaliyadan ayaa ku soo beegantay xilli dalkan muslimka ah ee soomaaliya lagu hayo duulaan ballaaran oo ay iska kaashanayaan dawaaqiidda carbeed iyo kuwa cajam kaas oo yoolkiisu yahay in dhulkan looga tirtiro islaamka iyo ehelkiisa laguna faafiyo kufriga iyo fisqiga laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka kadib markii maraykanka iyo ciidamada afrikaanta ay ku fashilmeen duulaankii ay ku doonayeen inay ku qabsadaan dalkan muslimka ah waxay saliibiyiintu maciin bideen qorshe ka liita kana taagdaran midkii hore kadib markii ay u habarwacdeen dabadhilifyadooda qaliijka balse iskudaygaas ayaa isagana noqday mid dhicisuubay dawaaqiidda carbeed ee u soo qalab qaatay la dagaalanka muslimiinta soomaaliya si ay u raaligeliyaan maraykanka waxaa ka mid ah xukuumadda imaaraadka carabta صافي اللي بعتوا الدين بالمال كم قتلتم خير الأبطال ما تذوقوا الموت أهوال كل خاين بال صافي كل خاين بال صافي in ka badan shan iyo toban sano dowladda imaaraadka ayaa hormuud u ahayd dagaalka sahyo saliibka ee ka socda gobolka waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii ay tirarka dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta wadciga ah uga qotomin lahayd waddanka soomaaliya waxay dowladdan dhaqan ka dhigatay boobka iyo biliiliqada khayraadka muslimiinta taageeridda iyo tabantaabinta maleeshiyaad calooshood ushaqaystayaal ah waxayna la dagaalantay xishoodka iyo xijaabka iyadoo hadafkeedu yahay inay hor istaagto wax weliba oo wanaag ah oo ay ugu horrayso shareecada allaah dhanka kalena dhidibada u taagto wax weliba oo munkar iyo xumaan ah oo uu ugu horreeyo kufriga iyo fasaadka waxay sidoo kale dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya ku garabsiisay damaceeda guracan ee ah inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya شيروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة قد فراسكم أمانة كل خاين بال صافي marka laga yimaado soomaaliya waxay dowladda imaaraadka gaboodfalladii ugu darnaa iyo dembiyadii ugu xumaa kula kacday dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xigmadda iyo iimaanka ee yemen halkaas oo bin zaayid iyo xilifadiisu ay dagaal ba'an ku qaadeen ummadda muslimka ah kana geysteen dilal aan kala sooc lahayn xarig aan loo meeldayin tacdiib arxan darra ah iyo ku tumashada xuquuqda iyo muqadasaadka islaamka iyo muslimiinta
عصابات إجرامية نص الليل في أي وقت اختطفوا أولادنا بدون أي تهمة dalka liibiya waxay dowladda imaaraadka garab istaagtay dhigyacabka khaliifa xaftar waxayna ku kacday dembiyo aanan ka yarayn wixii ay diiwaan gelisay yemen marka la eego dhulka barakaysan ee filistiinna dowladda imaaraadka ayaa ka xuub siibatay gebi ahaanba wixii qiyam carbeed iyo mid islaam ahaa ee ay awoowayaashood dhowri jireen kadib markii ay madaxa u raaricisay yahuudda aqoonsatay maamulkooda sidoo kalena khudlaamisay ehelkeena muslimiinta ee ku nool dhulka barakaysan خاين بال صافي اللي بعتوا الدين بالمال كم قتلتم خير الأبطال ما تذوقوا الموت أهوال كل خاين بال صافي كل خاين بال haddaba iyadoo laga ambaqaadayo dembiyadan iyo gabodfalladan ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta loona hoggaansamayo amarka allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ee ah in daalimka la qabto madluumkana loo gargaaro wuxuu allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waafajiyey inay madaxyada ka guraan shayaadiintii horfiiqa u ahaa mashruuca imaaraadka ee la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta kadib camaliyad fariid ah oo uu fuliyey mid ka mid a halyeeyadooda haldoorka ah ee qarsoon ee ka mid ahaa guutada istishhaadiyiinta naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuh
يا فارسا عفى القعود منعما رأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa mustafa mukhtaar aadan cabdiraxmaan waxaan doonayaa halkan fariin inaan uga diro dadka soomaaliyeed walaalayaal sidaan wada ognahay dalkeena waxaa kusoo duulay gaalo noocyo badan leh isbaysigaas kufaarta markay duulaanka kusoo gareen dalkeena waxay ka dhex samaysteen dad calooshooda shaqaystayaal ah diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba dan ka lahayn kooxdaasi ridowday safka gaalada kusoo biirtay dad waxaa jira soomaali ah ka aaminsan dowladii soomaaliya ama dad muslimiin ah waxaan leenahay dadkaasi ilaahay ka cabsada kuwan inay gaaloobeen waxaa noo cadaynaya aayaadka ilaahay ilaahay asigoo mu'miniinta uga digaya yahuud iyo nasaar inay awliye ka dhigtaan igdii ka dhigatan xukunkeeda noo cadaynaya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa mu'miniinta oo yahuud iyo nasaaro awliyaha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd gaalada hiil iyo hoo ayakaa isku leh qaarba qaarka kale mu'miniinta haddaad tihiin shaqo kuma lihidiin qofkii li kari waaya hukunkiis muxuu noqonayaa oo awliye ka dhigta waman yatawalahu minkum fa innahu minhum qofkii gaaladaas awliye ka dhigta ayuu ka tirsan yahay ina allaha laa yahdi alqowma aalimiin lama hanuuniya qowm aalimiina waxaa kaloo gaalnimadooda kuwa caddaynay waa maamul waxay wax ku maamulayaan waa daaquud ama dastuur ka soo horjeeda ma- manhajka ilaahay soo dejiyey ciddii aan wax ku maamulaynin kitaabka rabbi ilaahay asigoo xukunkeeda noo cadaynaya wuxuu yidhi waman lam yakun bimaa anzala allah cid aan wax ku maamulayn wixii ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika hum alkaafiruun kuwaas waa gaala layidhi ayakun baa gaala ah marka kuwaan warkooda waa cad yahay waxaa la rabaa gaaladan inaan iska dhicino saliibiga iyo midka ridoobay oo soomaaliga ah waa isku mid hal ujeeday leeyihiin qorshe ay leeyihiin waxay tahay inay naga hor istaagaan ku dhaqanka diinta islaamka shareecadeena inaan isku maamulno ayay noo diidan yihiin waxay jecel yihiin in la wada gaaloobo ayaadka ilaahay aynu ku caddahay in maaragtay gaaladu ay jeceshahay in la wada gaaloobo wadkiin low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan say u gaaloween oo aad isku mid noqotaana layidhi Gaa- danta ay naga leedahay gaaladaas taas waay marka gaaladaasi waxaan leeyahay dalkan idinka ma laha waad ku soo guusheen idinka oo dulleysan oo naf iyo maal khasaaray ayaad ka bixi doontiin insha allahu biidni illaahi kariim waxaan fariin u dirayaa maleeshiyaadka riddada gaalada garab istaagay oo u kaalmeynaya oo sababtuna ay tahay wax yar oo gaalada u dhiibayso oo laag ah waxaan leeyahay war waxaasi wax la qaata maaha laba boqol oo dollaraad siisateen dadkiina diintiina iyo sharafkiina iyo dalkiina waxaan leeyahay towbad keena ilaahay ka cabsada ilaahay agtiisana udurdaar idinma noqonaysa laba boqol oo dollaraan u gaaloobay mujaahidiinta gacantooda markaad soo gashaana udurdaarkuuma noqonaysa hunguriya ay waday waadna aragteen qaar la qabtay oo hunguriya ay waday meeshan maxaa ku geliyey hunguriya ay geeyey haddeetan iska towbadkeen hadhow intaad dhihi lahayd hunguriya ay waday marka waxaan leeyahay towbad keena towbada waad way furan tahay intaad nooshihiin iska towbad keena naftaan meel ay loo meel loo soo joogo lama oga mar walba mujaahidiinta waxay qorsheynayaan sidii nafta lagu dhaafin lahaa ayay qorsheynayaan meesha lagu soo joogana ma ogi gacmaha mujaahidiinta waa ku soo gaari doonaan meel kastoo aad joogto insha allah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan wax u qorshaysanay iyo si ka fiican inay maaragtay arrintaas noogu dhacdo oo gaalo badan aan ka caraysiino ayaan ilaahay ka baryaynaa
الله أكبر الله أكبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما ساروا يدكون الصعاب بعزمهم يشيطون النصر يخفق في السماء سارت cadowga murtadiinta imaaraadka ay mujaahidiintu weerareen saraakiishiisana ku laayeen howlgalkan waa mid ka mid ah acdaada allah subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa muwaaxidiinta ah ee zamankan jooga kuwa ugu liita uguna xun ma jiro goob dunida ka mid ah oo islaamka lagula dagaalamayo ilaa imaaraadku kaalin ayuu ku leeyahay haddii aan nahay muslimiinta soomaaliyeed imaaraadku waa midka dhaqaalaha iyo taageerada la garab jooga cadowga xabaashida ah ee duulaanka ku ah baddeenna iyo barrigeenna waxaa la wada ogyahay sida ay kaalinta koowaad kaga jiraan ajadayaasha guracan ee yuhuudda lagu wareejinayo masaajidka barakaysan ee alaqsa waa kuwii sida xishood la'aanta ah ummadda ula soo hor istaagay inay diinta islaamka beddelayaan kuna beddelayaan diinta donald trump ee uu u bixiyey midaynta diimaha ama waxdatul adyaan waa imaaraadka kuwa xasuuqa u geystay shacabka muslimiinta ah ee yeman iyo liibiya haddana kaalinta ugu weyn ku leh musiibada haysata muslimiinta suudaan weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hogaaminaysay duulaanka soomaaliya wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cirdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen wax badan ayaa nidhi war cadowyahow naga jooga dhegaha ayaad ka furaysateen maanta ayaad jawaabtiinii haysataan waxaa idinku soo maqan ayaase ka sii xanuun badan biidni illaah
رضيت يا صاحي بهمة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأنجاء فازأر عزة لتري الأعادي من كمالا يحتمى يا فارسا عافى القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساعة الأمطار سيفا ملهما فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale waxa ay ku celisay in ay dhaqan gelinayso heshiiskii ay kala saxiixatay maamulka somalilan mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale sheegay inuu heer gabagaba ah marayo qorshaha lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi u saxiixay qaybo ka mid ah badda soomaaliya tesfaya yilma oo ah safiirka dowladda itoobiya u fadhiya waxaa loogu yeero xarunta qaramada midoobay ayaa sheegay in isafgaradkii ay la galeen muuse biixi uu isbeddel weyn ka dhalin doono geeska afrika sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaas ku daray in aysan itoobiya u dhigraaricin doonin cadaadisyada diblomaasiyadeed ee lagu saarayo in ay joojiso dhaqangelinta heshiiskii ay la gashay somalilan
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan kusii dhowaaneynaa odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka kurtun weeraraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay duqayntii diyaaradaha shisheeye xalay ay ka geysteen magaaladaasi taas oo ay ku dhaawaceen hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, halkan waxaan ku caddaynaynaa anigoo ah nabadoonkii beesha oo dhibku dadka dhibka ku dhacay nabadoonkoodii oo ah cumar gaabu cumar waxaan halkan ku caddaynayaa in xalay markay saacaddu ahayd saddex saa iyo toban saddex saa iyo labaatan meelahaas ay ahayd gantaal oo cirka ka soo dhacay miya ma aqaan bad ma laga soo tuuray ma naqaano ayaa ku soo dhacay xaafadda guri oo macnaa dad masaakiina degan oo maras ah oo aan waxba galabsan oo macnaa gurigana guriga barxaddiisa iska jiifaan aa gantaalkii ku soo dhacay gaaladiyaana soo tuurtay meel uu ka yimidna ma naqaano ma cirkuu ka soo dhacay ma badduu ka soo dhacay ma berigaa laga soo tuuray ma naqaano ayaa gantaalkaas guriga ku dhacay ee, waa ma- ma- dad masaakiina aan waxba galabsan iyo guryihii oo ku burburay iyo ilmihii oo meeshaas ku dhaawacmeen iyo hooyadoodii aabbihii ilmaha dhalay waa ku badbaaday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhib ma gaarin laakiin ilmihii dhaawac ay qabaan ee ii sheeg magaciisii odaga waa ka badbaaday hooyadana lugtay ka dhaawacantay Ee, waxaan halkan dadweynaha muslimiinta aan u sheegaynaa in oo macnaa dhibkaas halay meeshan ka dhacay walaayada guud waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah oo aan waxba galabsan oo dhibkaasna uu ku dhacay waxaan uga codsanaynaa walaayada islaamka haddaan nahay odayaashii degmada nabadoonnada in dadkan gargaar degdeg ah lala soo gaaro dawo iyo macnaa guryihii si wax looga qaban lahaayay ayaan ka codsanaynaa walaayada guud ee xarakada islaamiga ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa gaaladan oo soo baxaysa oo ilaahay naga qabto diinta iyo kitaabkana ay diidan yihiin annagana waxaanu nahay dad muslimiin ah oo macnaa diinta ku oo macnaa ku dhaqan kuna dhashay una dhashay ee gaaladanna waxa waaye weerar dalkoodii ma aha hoolo kama haysano meeshii guryaheenna iyo deegaanadeenna iyo meesha muslimiinta joogto ayay habeen imaalaan weerar nagu hayaan waxaan ka galabsanay ma naqaano ilaaha naga qaban karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa in ilaahay naga qabto annagana waxaan u sheegaynaa walaayadeenii sare iyo gu- oo degmada iyo gobolkaba waxaan u sheegaynaa inaan la dagaalamayno iska dhicinayno habeen iyo maalin naf maal muruq iyo maskaxba inaan walaayada aan garab taaganahay aan halkan ku caddaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle noo sakhiray dhagartii nala maanganaayeen cadowga ilaahay marka koowaad waxaan u tacsiinayaa qoyskii iyo qaraabada dhibkaa soo gaaray ee reer wahayto guud ahaan waxaan cambaaraynayaa kuwa maalin dilahaya muxuu ahayey dadka maatada maalin walba oo haddii furibi looga soo adkaaday dadka diyaarad waxma qabata dadka ku baabinaya diyaaradda madfac aan loo kala aaba yeelayn dadka xalay la dilay waa shacab ma ahan shabaab ma aha nin dembi galay waa nimaan naqaan waxaan leenahay ka daaya kuwa soo diraya haddaad soomaali tihiin iyo haddaad ajnabi tihiinba diyaaradu dal ma qabato dad bay dhammaysaa maahane dadka naga dhammaynina la nabadgeliya ilaahay dadkaanin haddaan ilaahay aqoonna wasaakiin dhexnaynaa annagoo ah dadka degan degmada kurtiwaarey deegaankeeda een, annagoo dad islaama ilaahay naga dhigay waxaa si gaar ah oo dhib badan nagu soo weeraraya gaalo gaalo waxaan leenahay waddankan xaq kuma lihidin waddankan dad islaamaha iska leh ka jooga haddaad ka jooga weysaan inaan iska keendhicinno saacad kasta har iyo habeenba waxaan diyaar u nahay gaalooy waddankan sad kuma lihid iska fiiri islaamka adiga aad dhammaynayso ka noqo gurigaagana ku noqo haddaad ku noqoweysana jawaab degdegaad naga heli doonta haddii ilaahay uusan diidin annagana waxaan garab taagannahay walaayada islaamka gaalooy gurigaaga ku noqo haddaad ku noqoweysana jawaabaad naga heli doonta haddii ilaahay gaboorka ay raalli ku noqo horta eh, ninkan masiibka abtigiisaan ahay cabdiqaadir mansuur Eh, masiibadaana waxaa waaye gaalada haddii furmaha loogu adkaaday ayagana waxay laaynayen waxay ka arsanayaan masaakiintii maatada aheyd marka alxamdulilah waxaan ka codsanayna dadka islaamka walaayada in ninka waxgarada ninkaa maskiin waaye gurigiisa waa burbura ciyaalkiisna waa dhaawacihiin marka war badan wax ma taraayo Eh, dhibkaa meesha ka dhacay musiibo waaye alxamdulilah ilaahay ilmaha dhaawacun buu ku akeeyey habartii ilmaha saddex cunug raalli kama nihin cid raalli ka noqonaysa male in maatada lagu aarsado markii furmaha loogu adkaaday ragga meel kastoo jooga haddii aadayna inay aadaana rabay daga- wax fulinimo ah xale meesha lagu qaaday musiibe marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qoladaas naga dulqaado Eh, muslimiintana waxaan ka codsanaynaa walaayada ama muslimiinta dhan meeshaan waa in degdeg gargaar ee la soo gaaro hadduu ilaah yidhaaha ilmihii bannaanka ay fafadhiyaan ayagoo dhaawaca hooy ma haastaan guri ma haastaan gool ay ku seexdaan ma haastaan wixii waa gubteen xoolo ma leh waana miskiin oo jibaal falan jira marka walaayada xarakada waxaan u sheegaynaa hadduu ilaah yidhaha meeshaas waa degdeg inay wax la soo gaarto ugu horeen gool ay ku socdaan hataa ma haasaan wabilaahi towfiiq warkiiyo meeshaas ku asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa tiriyey tiix gabayaha uu kaga hadlay weerarkii la gulayay saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay xerada gordon ee magaalada muqdisho bismillaah horta imaaraadku waa cadow islaam waana cadow alle weeye dhibaatooyin badan bay soomaaliya kaliya kuma hayaan caalamka islaamka oo dhan ku hayaan masalan dagaalka waxaa ka wadaa suudaan waa ayaga liibiya waa ayaga haddii likuuran yahay yemen waa ayaga soomaaliya waa ayaga meel kasta oo islaam joogo dhibaato iyo dagaal iyo qalalaaso ayay ku hayaan waxay ka turjumahayaan oo shaqaale u yihiin maraykanka iyo wixii reer galbeedkaas la jira masiibo islaamkalo haddii likuuran yahay lagu sallado weeye ilaahay ha naga qabtaan leedahay intaa markaan ka gudbo isisiyaadadii xamar ka dhacday oo saraakiishooda lagu dilay horta marka horeysa allaan uga mahad celinaynaa ilaahay baa ku mahadsan camaliyadaas haddii lakuurno yahay noo fududeeyey geesigii maaragta camaliyadaa fuliyana waxaan leenahay ilaahay jannatulfardowso ha geeyo waaba uu geynhayaa maaragtay xaq buu ku dhintay cadow buu laayey geesigaasna saasaan ugu ducaynhayaa muslimiintu meel ay joogaanba waxaan ugu baaqahayaa cimaaraad meeshii lagu arko saas iyo si ka daran haddii lakuurnayo cid loo laayo mid alla meeshii islaan jooga oo cimaaraad nin cimaaraada lagu arko hal la dilo cadow islaam weeye cadow alla haddii lakuurn yahay weeye dhibaato badan bay muslimka ku hayaan maraykan baa ku adeegta way takabureenoo maaliyadii iyo lacagtiibaa ka badatay meeshay ilaahay ugu shukri lahaadeen oo muslimiinta ugu gargaari lahaadeen muslimiintiibay ku laayaan hadda way ogtihiin xasuuqa ka socda ee falastiin ka socda falastiin u gargaari mahayaane yahuuddii bay u gargaarahayeen oo raashinka iyo daawada iyo waxay u baahan yihiin siinhayaan marka saasay maaragtay yahuudda waabay ka soocon yihiinoo waa murtadiin weeye ilaahay ka furatay marka meel walba ha lagu beegsado haddii lakuurun yahay waa inay sida loo laynhayo magaalooyinka iyo wadamada islaamku joogaan waa inay ka waantoobaan oo ka cararaan ayaan maaragtay ku baaqahayaa waa la yeeli karaa ayagu waa hal dowlo oo yar oo dhowr cimaaradood ah muslimkuna dhul ballaaran iyo dad tiro badan weeye marka muslimku wuuse u soo jeesane war ha loo soo jeesto intaysa maaragtay muslimka dabar goyn ha loo soo jeesto ha layska dhacsho waa lala diriiri karaade hal wiil baa haddee laykure muqdisho saa ugu galay oo saraakiishoodii wuxuu laaya iyo wuxuu dhaawacay iyo ciidankii murtadiinta ka dhigay intaas markaan uga gudbo waa tahay intaynan u gelin tixda bulshada reer muqdisho ama guud ahaan reer banaadir ee aad tahay afhayeenkoodii muxuu oga dhignaa in imaaraadka la beegsado camaliyada intaa la eg ay ku dhacdo oo walow aan ognahay in shacabka reer muqdisho ay ka sheeganayeen hagardaamooyin badan iyo shirqoollo badan oo looga maleegay dhanka dowladda imaaraadka
shacabka muqdisho oo muslimiinta ah waxay uga dhigan tahay guul weyn oo ilaahay siiyey ayay uga dhigan tahay shacabka soomaaliyeedna maahane shacab kastoo islaama meeluu jooga hadduu yemen joogo iyo hadduu siiriya joogo iyo hadduu liibiya joogo iyo hadduu suudaan joogo guul weyn bay uga dhigan tahay oo ilaahay u sohooyey oo ilaahay in looga mahad celiyo haddii lakuurno yahay mudan ayay uga dhigan tahay shacabka muqdishona waxaan leedahay ayaga iyo turgi iyo maaragtay waxba nooma kala sokeeyaane ciddii laaya oo wax ka laaya oo ciddii laayinaysa mujaahidiinta garab ku siiya ayagiyo turgiba in la laayo la dilo hadda waa kan haddee lakuurnu yahay caamilka xasan gurguurte waa kan khayraadkii badda ku wareejinhaya waa kan haddee la saylac ku wareejiyey etoobiya kuwaan waxaan leedahay murtadiinta oo maamuladan faasidka madaxda u ah way ka xun yihiin baan leedahay gaalada iyo maaragta cimaaraadkaba way ka xun yihiin ayagana ha la laayo ha la beegsado geed baa yidhi gudunay ima goyseena gabalkaybaa kugu daaban cimaarad inuu nugu soo duulo oo turgi nugu soo duulo oo etoobiya nugu soo duusho caamilaantaas xasan gurguurta iyo kuwii ka horreeyey iyo ayaa maaragtay hadduu dani yahay iyo hadduu maaragtay lafta gane kuwaasa maaragtay garab iyo gaashaan u ah oo sababay in dalka iyaga cadow walba haddii ilay ku runyo soo galee ayagana hal la bartilmaamaysto hal la laayo
nabadoon guuleed adigoo mahadsan kusoo dhawow markan tixdii aad u marin lahayd imaaraadka horta tixdu tix gaaban oo habaara weeye oon ilaahay ka baryahayo ilaahay masiibe inuu ku rido maaragtay cimaaraadka iyo wixii la mida iyo wixii garab siinhaya gabagaa markaan habaarkaa tirinhayana ummadda muslimiinta ahoo soomaaliyeed aamiin ha ii yidhaaheen maaragtay markaan habaarahayo marka gabagiibaa sugaantii baan bilaabahaya waxaan leedahay adigaan cabsanahayn allow cidu ku maagayn adigaan canaasiir ka biqin coli iyo duullaan ciidamada shisheeye adayna ciil ku badahayn ninkaad cirib iyo jaangoyr rabtaa ciidan uma doontid cood badan midkaad siin rabtaan cid uma soo tuugtid adigaa carshiga maamula oon cid kula sheegan adigaa cirkaas taagay oo ciidda noo fidiyey caas iyo midkuu caabudaa cays ku wada siiya caynba cayn waxaad uuntay iyo badaha ceegaaga cimriqaadashada noogu filan cimriqaadashada noogu filan waa cawiya maalin ilaahow cabashaan allow kaaga ahay cadowga soo duulay ciroolaha gaboobaan ahay oo ku caabuda calacalahan kuu hoorsaday caadil baa tahay calacalahan kuu hoorsaday caadil baa tahay cimaaraad ilaahow ka qaba caalamka islaamka diintay cuburiyaan ayay caadadood tahay waa caamileen gaamuray oo ku caasiyey yahuud bay cawinayaan allow coodka wada dhaafi ceesha badroolkana ka guri wadar u cayrtee cirka roobka laga keenay iyo deeqda ku ciriiri cayshka iyo casiirkana ka goo cadow islaam weeye ilaahow cisiyo sharaf casiyada liita waa ciidan gaale ah allow dumi cimaaraadka cayayaan ilaahow ku kici caamiq hari waada ciiddoo gariirtiyi allow cudur ku maashe cadaabtii adduunka ugu keen cimiladeedii cadaabtii adduunka ugu keen cimiladeedii reer caadsidoodii allow maalma ku caji ciiddii laysa reer luud allow mari cimaaraadka cidlo iyo ilaahow ka yeel caws la gubateeyey carab baa halkan degi jirtay cidu ku sheekayso ilaahow intaasaan codsade iga ajiib caawa aamin ducada inkaartaan rido eebba ila tooga ilaahow ilaahow cimaaraad baabi ilaahow naga qabo ilaahow muslimiinta ka qabo ilaahow dulmkooda naga qabo ilaahow muslimiinta dhan ka qabo ilaahow yahuud falastiin ka qabo ilaahow gaar ahaan annaga turgi iyo cimaaraad iyo etoobiya naga qabo ilaahow naga qabo ilaahow baabi'i ilaahow rabbiyow waxaan kaa baryayaa caawe soomaaliya inaad midayso kitaabka allana aad ku midayso kitaabkaaga aad ku midayso
intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي سامي